kumanaan qof ayaa maanta oo axada isugu yimid jasiiradda layidhaahda oo kiwana ah ee ku taalla dalka jabaan iyaga oo dhigayay mid ka mid a dibadbaxyadii ugu waaweynaa muddo labaatan sano ah ee looga soo horjeedo saldhigyada ciidanka maraykanka ee dalkaasi ku yaala kadib markii nin maraykan ah lagu eedeeyey in uu dilay haweeney reer jabaana warbixintan waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere dibadbaxyada ayaa muujinaya xiriirka maraykankii ra'iisul wasaaraha jabaan shinse abe oo meel hoose gaadhay iyadoo ay jiraan qorshayaal la doonaya in ciidanka mariiniska ee maraykanka ee fadhigiisu yahay saldhigga ciidanka cirka ee futenma loogu raro meel ay dadku ku yar yihiin oo jasiiraddaasi ku yaala dadkii dibadbaxa soo qabanqaabiyey ayaa sheegeen iyadoo hawadu ay aad u kululayd haddana ay isugu soo baxeen dad gaadhaya ilaa iyo shan iyo lixdan kun oo qof riyoko shimabukuru waa siddeed iyo labaatan jir dadkii dibadbaxayay ka mid ah waxaan doonaynaa in gebi ahaanba ay jabaan ka baxaan dibadbaxo kale oo lagu magacaabo shiganori suhako ayaa isku sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda jasiiradda okinawa waxaan ka doonaynaa in saldhigyada kale lasoo yareeyo dabcan waxaa jira dad wanaagsan oo maraykan iyo ajaanibba leh laakiin marmarka qaar waxaa jira dad ninkan oo kale ah waana taas dadku ayna ajaanibta u jeclayn ayuu yidhi master suhako oo lix iyo toddobaatan jir ah ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in saldhigyada ciidanka cirka ee kadena aan la xidhi karin laakiinse uu rajaynayo in saldhigyada kale lasoo koobo saldhigga kadena waa goobtii uu kenneth franklin shinzato oo ah ninkii dilka lagu tuhmayo uu qandaraas ahaan uga shaqaynayey shinzato ayaa lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay naftana ka gooyey rina shumbukuri oo labaatan jir ahayd ka hor intii uuna meydkeeda ku aasin tuulada omna ee magaalada okinawa sida warbaahinta gudaha laga soo xigtay maraykankiiyo jabaan ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii isku raacay in la xidho saldhigga futelma oo xaafado magaalada ah ku dhex yaala kadib markii saddex askarta maraykanka ay kufsi u geysteen gabadh iskuulley ah oo labiyo toban jir ahayd dhacdadaas oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo maraykanka lagaga soo horjeedo qorshahaas ayaa la hakiyey kadib markii dadkii ka ag dhowaa goobtii cusbayda loo guri lahaa ay ka gadoodeen iyagoo welwel ka qaaday buuq wasakhow iyo falardembiyeedyo ka soo agdhowaada dibadbixii maanta ayaa dadkii isugu soo baxay ay wateen qoraallo ay ku sheegayaan in ciidanka mariiniska ee maraykanka dalka la geeriyo hase yeeshee mid ka mida dibadbaxayaasha oo ah haweeney wax ku baratay dalka maraykanka magaceeduna yahay liya kamargo ayaa sheegtay arrintaasi inayna xal keenaynin xubnaha baarlamaanka ee magaalada okinawa oo iyagu diidan falkii dhacay ayaa bishii hore si aqlabiyada ugu codeeyey iyagoo taageero siinaya qorshaha gobornatorihii okinawa takeshi onoga qorshahaas oo sheegaya in saldhigga meel kale loo raro
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd kumanaan qof oo dhigay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo saldhigyada ciidamada maraykanka ee jasiiradda okinawa ee ku taala dalka jabaan